bismillaahi raxmaani raxiim waa siddeed iyo tobanka bisha afara sanadka labada kun sagaal iyo tobanka ku soo dhowaada warka aroornimo ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa waxa uu daafuray olole lagu beerayo hal milyan oo geed iyadoo lagu guda jiro toddobaadka dhirta ee soomaaliya taliska ciidanka booliska soomaaliyeedna waxa uu soo bandhigay ciidamo ka hortegaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee xilliyada qaar ka dhici kara magaalada caasimadda ah iyo meelo ka mid a dalka taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka bixiyey qarax ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho kaas oo ahaa qarax ay kooxaha maleeshiyaadka kaba taga ay soo abaabuleen wafdi qurba joog ah oo ka socda wasaaradda beeraha ayaa waxa uu soo gaaray magaalada ayaa waxa uu gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug wararka dibadda saaki raadiga qaranka idiin hayana waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay sheegtay in ay hub cusub oo horle ay iminka tijaabinayso
waxaan u baahan nahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
warkii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa waxa uu dahfuray olole lagu beerayo hal milyan oo geed gudaha dalka soomaaliya shucayb maxamed cali ayaa inoo faahfaahinaya istuudiyahana igula sugan mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka qayb galay xuska maalinta dhirta soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada muqdisho isagoona daafuray oo loola qorshihiisu yahay in lagu beero hal bilyan oo geed oo lagu beerayo gudaha dalka dhiraynta dalka ayaa qayb ka ah halbeegyada ay wasaaradda xanaanada xoolaha ku leedahay tubka horumarinta dhaqaalaha si looga hortago xaalufinta iyo dhibaatooyinka ka dhasha oo ay ka mid yihiin duufaanta fatahaadaha iyo abaaraha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaana sheegay in haddii muwaadin kasta oo soomaaliyeed uu geed beero dalka oo idiliyay si wanaagsan loo dhirayn karo sidaa darteedna ay muhiim tahay in laga wada qayb qaato ololaha dhiraynta dalka loogana baahan yahay muwaadiniintu inay geeda abuuraan si markaasi looga hortago khataraha ka dhalan kara xaalufinta dhirta kulmi
aad baad umahadsantaha shacib talifka ciidanka booliska soomaaliyeedna waxa uu ka digay dibadbaxyada rabshadaha wata oo xilliyada qaar ka dhaca magaalada muqdisho taas oo uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin in la dhibaateeyo hantida shacabka iyo guud ahaanba qalqalgelinta magaalada tafaftiraha raadiyo muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa warkaan inoo soo ururiyey
taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed oo warbaahinta qaranka kala hadlay shacabka soomaaliyeed ayaa waxauu ka digay dibadbaxyo sharci darro ah inay ka dhacaan caasimada soomaaliya taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxa uu sheegay in banaanbaxyo sharci darraa markay dhacaan ay ka faa'iidaystaan kooxa burcda kuwaas oo burbur iyo boob u geysta ganacsiga dadka soomaaliyeed waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka soomaaliyeed dareenkooda cabiraan laakiin ay ku cabiraan si sharci ah banaanbaxyadu waa wax iskala dabiici adduunka dhan waa ka dhacaan wax caadisada keento waay haddii wax dhacaan dusu emotional waa laabkacaan banaanbaxyana waa dhacaan laakiin waxaana soo gaaraya dacwooyin aada u tira badan dad shacbay sheeganayaan in hantidooda la burburiyey in la baabiye xoola ay lahaayeen wax lamida marka w banaanbaxu sidiisaba sharciga muxuu ka sabaa anagu buritaan wanu aaminsannahay in aanu in alaalinta anu joojin kara anu joojin oo ku dadaalno laakiin laakiin khasab ma aha banaanbax markuu dhacaayo inaad guri dabley u dhacdo inaad qof bakhaadka ka burburisid inaad qof hantiisa haysato macnaha waxa waa lagu saddex dhuumanaya dad badan oo dambiilayaala oo noocyo kala duwan ah oo kuwa cadow ay ku jiraan aan muddo naxayn xataa ay ku jiraan inay ka faa'idaystaan banaanbax yar oo dadka ay caadifada ay qaada ay soo baxeen waxaan ka waran lahaa keliya waxaa waye in aynu ka raacno sida sharciga qabo banaanbax qofka muwaadinka waa la ogoliya dara waa ogoliya laakiin modalityga loo baahnaa iyo processka loo baahnaa ayaa loo baahay in la maro way kasoo banaan baxay maaha banaanbaxa uu wuxuu baahay markaa sharciga fiiriso in aad soo sheegtid ama guddoomiyaha degmada soo sheegtid ama guddoomiyaha gobolka markaad aad ka soo qaadatid ogolaashaa ka soo qaadatid inaad sheegto meeshaad banaanbaxa ka qabanaysid inaad sheegto taariikhda aad qabanaysid inaad sheegto cadadka tirada kaala soo qadgelaysa si amnigaaga loo sugo way kasoo baxaya dada meel suukana xitaa maaha banaanbaxa noocaas sharcigu u tilmaamaya in loo maro ayaa ila habboon annaga wixii intaa dhaafsan waa sharci darro waay sharci darrada qofka waa la qabanaya taas waxay dal u tahay ummaddan amnigeeda taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa shacabka soomaaliyeed wuxuu ku booriyey inay la shaqeeyaan haydaha ammaanka oo afar iyo labaatanka sax u taagan difaaca iyo badbaadinta shacabka soomaaliyeed
aad buu umahadsan yahay maxamed kaasi sheekh abuukar weli arrimaha ciidanka booliska ayaynu ku jiraaye taliska ciidanka booliska soomaaliyeed waxa uu soo bandhigay ciidamo ka hortegaya dibadbaxyada rabshadaha wata ee xilliyada qaar ka dhaca magaalada caasimadda ah ee muqdisho madashan ciidankan lagu soo bandhigay oo ahayd xarunta xisbiga waxaa ku sugnaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed mas-uuliyiin ka socota wasaaradda amniga iyo gobolkan banaadir waxaana warbaahinta uga warramay afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar oo faahfaahin ka bixiyey ciidamadan iyo waxa loo igmaday
madaxda kala gedisan ee ugu horeeyey wasiirka amniga iyo duqa magaalada muqdisho iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska soomaaliyeed waxay maanta halkan kaga soo qayb galeen bandhig ay soo bandhigayeen ciidamo dhowaan ka soo noqday tababar ay ku soo qaateen dalkan walaalahanaya ee jabuuti kuwaasoo loo soo tababaray ka hortaga rabshadaha maadaama aynu u gon leenahay in ciidamadeenna xirfadooda xirfadooda kor loo qaado maantana ay halkaani ku soo bandhigeen cashiradii iyo waxyaabihii ay ka soo faa'iideen tababarkii ay ku soo qaateen ee dalkan walaalahanahay ee jabuuti sidoo kale waxa ay madaxda ciidamada ay ku baraarujinayeen sidii ay mar walba isdhexgal ay ula samayn lahaayeen qeybaha kala gedisan ee bulshada maadaama aynu muddooyinka ugu dambeeyeyba aana ka shaqaynaynin sidii laisku xiri lahaa laamaha kala gedisan ee amniga iyo shacabka halkaasna uu ugu dhalan lahaa wada shaqayn buuxda oo dhexmarta ciidamada iyo shacabka maadaama aanu soo tijaabinay in guulo fara badan laga gaaray wada shaqaynadii dhexmartay laamaha kala gedisan ee amniga iyo shacabka inteeda kala gedisanba runtii waxaanu mahad gaara u celinaynaa dowladda jabuuti oo mar walba naga caawinta in ay tababaro soo siiyaan qeybaha kala gedisan ee ciidamada booliska soomaaliyeed waxaanu rajaynaynaa inaanu annagana wax ka baranno kana faa'iidno tababaradaasi aan ka soo qaadanno ee dalka jabuuti masanadi
saalax xasan cumar afhayeenka gobolka banaadir ayuu codkaasi u dambeeyey halka warkaasi aad kala socotaanna waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya taliyo xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed waxa uu faahfaahin ka bixiyey qarax maalintii shalay tole ahayd ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho faadumo daahir caddow ayaa inoo faahfaahinaysa
sareebud sakiir xuseen axmed taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed oo la hadasha wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed ee soona ayaa ka warbixisay qaraxii shalay ka dhacay iskooska ee dabka sakiir ayaa sheegtay gaariga qarxa in noociisa in uu yahay totor hariyal islamarkaana la hordhigay dhismo u dhow iskooska dabka ee magaalada muqdisho kadibna uu ku qorxay waxaana khasaaraha ka dhistay qaraxaasi ay ku sheegtay in ay yihiin afar qof oo dhimasho ah iyo shan kale oo dhaawac gaariga noociisu yahay total haria oo la dhigay dhismo u dhow iskooska dabka ayaa ku qarxay ilaa iyo hadda inta aan xaqiijinay waa afar dhimisho ah iyo shan kale dhaawac ah waxaan tacsiye iyo tiiraayo la wadaagaynaa eheladii dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay eeba deg deg ha u bogsiye ayay tiri jenaraal sakiye taliye ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sakiya ayaa shacabka soomaaliyeed mar kale ugu baaqday in ay muujiyaan taxadir dheeri ah islamarkaana booliska iyo laamaha amniga ay ku wargeliyaan gaarigii laga shakiyo waxaan mar kale u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed in ay taxadir dheeri ah ay muujiyaan oo ay booliska ku soo wargeliyaan gaarigii laga shakiyo iyadoona la wici karo ayay tiray jenaraal sakiye
maamulka gobolka banaadirna waxa uu daafuray tababar ku saabsan sida lacagaha loo ururiyo gobolkan banaadir nuur kiciis aliil ayaa inoo faahfaahinaya
tababarkan oo socon doona muddo afka cishaa ayaa lagu baran doonaa sida ugu sahlan ee loo fulin karo daqli aruurinta dowladoosa xamar waxaana maanta si rasmiga u daafuray gudoomiyaha gobolka banaadir ahmed duka magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan ismeyriso iyadoo uu goobjoogka ahaa gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir mudane xuseen maxamed nuur iyo mas-uuliyiin kale duka magaalada muqdisho mudane ismeyriso ayaa daafuur kadib goobta ka hadlay isagoo la dardaarmay howlwadeenada iyo mas-uuliyiinta maanta tababarka loo qabtay waxaana uu tilmaamay in shacabka si hufan loogu adeego marka waxaan rajaynaynaa tababarkan maalmaha uu socdo inaad uga faa'iidaysan doontaan sida uu yahay annagana maamulka aan ballan qaadayno in xirfadda iyo aqoonta qofka la kordhiyo inay noqonayso in hay-addaasna ay noqoto hay-ad u shaqaysa bulshada una adeegta sidaa la socotaan waxaan wadnaa qorsho ah in lagu hagaajiyo habka shaqo qorista h r ka oo bolicigeedii iyo aan wadno iyadana markuu dhammaado micnaheeda waxay noqone shaqo kasto in lagu heli doono si cadaaladda si sinnaana marka qofkii xirfadiisa iyo aqoontiisa iyo waaragnimadiisu ay sarrayso unbaa hadhow u hari doona marka waxaan rabnaa qof walba inuu saas ka faa'iidaysto weliba qorsheheenu wuxuu yahay markii qorshahaas uu dhammaado in shaqo walba la xayeysiiyo xitaa shaqooyinka hadda aad ku fadhisaan xayeysiin la geliyo kadib tartan la geliyo qofkii markaas istaahilo uu helo marka si taas looga baxo waa inaan hadda aqoonta laydin siiyo inaad barataan keliya maaha theory inaad iyadoo practic ka faa'iidaysataan nuur saciid television t v muqdisho
aqoon-yahano dhinaca beeraha ah waxaa ay gaadheen magaalada dhuusamareeb oo xarun u ah gobolka galgaduud isla markaasna maamul goboleedka galmudug khubaradaasi beeraha ah oo wasaaradda beeraha ka socda magaalada dhuusamareeb iyo waxyaabihii halkaasi ay kula kulmeen waxaa inoo faahfaahinaya maxamed deeq cabdi maxamed oo dhuusamareeb ku sugan khubaradan oo ka socotay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo hay-adda saash iyo midowda yurub ayaa waxa ay soo gaareen magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaana ku wehelinayay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha dowlad goboleedka galmudug waxaayna u yimaadeen mas-uuliyiintani sidii qiimeyn loogu samayn lahaa dalagyada beeraha dowlad goboleedka galmudug dadkana loo bari lahaa wax soo saarka doomiyaha magaalada dhuusamareeb cali nuur cilmi cabdulle ayaa waxa uu kusoo dhaweeyey garoonka ugaas ee magaalada dhuusamareeb waxa uuna sheegay cid waliba oo wax u qabanaysa deegaanada galmudug in ay soo dhoweynayaan hadda ugu faraxsannahay in wasiirku oo warta caasimadiis tago wasaaradihii shaqada uu lalahay kulama la soo qaato wafti ka socda uu soo hogaamiyo caasimadda ay yimaadaan si ay xogta u ogaadaan waxaana ugu soo kordhiyeen soo dhawaadanaan leenahay gacmo furan kusoo dhawaada guryihiina kusoo dhawaada cid kastoo khayr wado noo timaadana saas baan usoo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeraha dowlad goboleedka galmudug oo mudane axmed dhablaawa xasir ayaa waxa uu sheegay in waftigan ballaaran oo safarkiisa magaalada dhuusamareeb ku helinayay ay maalmaha soo socda qiimeyn ku samayn doonaan dalagyada beeraha iyo wax soo saarka deegaanada dowlad goboleedka galmudug islamarkaana bulshada beeraleyda ah loo tababari doono sidii ay wax usoo saaran lahaayeen waftigan ballaaran oo runtii saddexda maalmood oo soo socota halkan shaqooyin waaweyn ka qaban doona ay ugu horeyso qiimeyn in lagu sameeyo soo saarka beeraha dowlad goboleedka galmudug gaar ahaan arrimaha la xidhiira koobiy galsiga ama cuntooyinka sida digirta iyo waxyaabaha la xidhiira oo gobolkan uu yahay meelaha uu ku horeeyo xagga balag ahaan uu ku horeeyo iyo sidoo kale diyaarinta istaraatiijiyadda sumaha iyo arrimaha la xidhiira oo lagu tababari doono dhammaan stakeholderiska ama baneeyayaasha beeraha iyo beeraleyda iyo wasaaradda laftirkeeda khubrada ka shaqaysa dhinaca kale doctor cali ducaale oo ka socday hay-adda saaje oo dhanka beeraha taakulaysa ayaa waxa uu ka warbixinayaa waxyaabaha ay u socdeen waxa uuna sheegay in dalagyada iyo wax soo saarka beeraha deegaanada dowlad goboleedka galmudug ay soo jiiteen taasina ay keentay in wafti ballaaran loo soo diro si dadka wax soo saarka loogala qayb qaato waxaan u soconaa oo na soo jiitay oo aqoon-yahanada dibadda iyo gudaha iyo wasaaradda federaalkaba ka socda waa qaybta wax soo saarka beeraha waxaanu kala xaajoon doonaa sixun u isticmaalka sumaha beeraha iyo bacriminta iyo weliba gaar ahaan
geeskan galmudug oo ay caan aada ugu tahay oo loo yaqaano cowpitel balfood jenka waxa uu ka qaban karo iyo sida loo horumarin karo digiraha iyo waxa la halmaala waxaanu ognahay geedmiroodka iyo khudaarta inay hadda isku filaansho ama ka gaartay ama ka gaari rabtaba marka waan ku faraxsanahay soo dhoweynta waana ku mahadsantihiin sanadihii lasoo dhaafay deegaanada dowlad goboleedka galmudug waxaa laga dareemayey dadka oo si wanaagsan beeraha u tabcanaya dalabyo kala duwanna soo gelinaya magaalooyinka maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka buusamareeb
isla gobolka galguduud waxaa heshiis laga gaaray colaad kol hore ka dhacday deegaanka loo yaqaana xeraale waxaana heshiiskaasi labada beelood ay gaadheen qayb ka ah dhowr qodob oo masaalixda dadka iyo deegaankaba ay ku jirto cabdikariin axmed bilxan ayaa inoo soo diray
heshiiskan ay si wada jirkaa u gaareen dhinacyadii ku wada dagaalamay deegaanka xeraale ayaa waxaa galwadeen ka ahaa guddiga nabadeynta beelahan walaalaha ah kuwaasi oo toddobadii bishaan soo gaaray deegaanka islamar ahaantana bilaabay xaluheridda xiisadaha soo laalaabtay ee u dhexeeya walaalahan wada dega magaalada xeraale dhinacyadan ay u dhexaysay colaada magaalada xeraale oo hadda kala jooga magaalada xeraale iyo deegaanka mayeeraan ayaa si wada jira u aqbalay qodobo ay soo saareen guddiga nabadeynta waxaana qodobada la isla gartay warbaahinta la wadaagay suldaan siciid diiriye oo ah afhayeenka guddiga nabadeynta walaalaha xeraale qodobka koowaad in la sameeyo xabad joojin rasmi ah qodobka labaad in la kala qaado ciidamada qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa in labada garabba ay kalsooni siiyeen guddiga oo wax kasta oo ay ku kala xukumaan oo xaqa ay taageeraan qodobka afraad qodobka shanaad wuxuu noqonayaa xabadoojinta waxay ka bilaabaan waxa ay tahay boqol iyo siddeetan maalmood oo ka bilaabanaysa maanta oo bishu tahay lix iyo tobankii bishii afraad laba kun sagaal iyo toban gudoomiyaha magaalada xeraale bashiir daahir yuusuf iyo cabdiqani sheekh yuusuf oo ka mid a odayaasha jooga deegaanka mayeeraan ayaa si wada jira u aqbalay qodobadan hordhaca ee laga soo saaray colaadii walaalaha magaalada xeraale
waxaan u istaagay inaan caddeeyo inaan qaadanay qodobadii ay noo soo jeediyeen giddigu oo koob iyo labaatanka nin laga saxiixay dhankayaga inaan dhinacayaga qaadanno anigoo wakiil uga ah dhinacayaga rag kalena uu hadli doono inaan qaadanno oo si buuxda oo aan ku kalsoonnahay oo aan ku faraxsannahay u qaadannay baan rabaa inaan caddeeyo waana qaadannay intay codsadeen intay codsadeen waa la codsannay intaa uu sheegay baana la qabnaa dowladda federaalka maamul goboleedada kulli intaasoo dhan baanu u jeedinaynaa ugaaskaa maray waa aan la qabnaa waa aan ayidaynaa waan la wadanaa gudoomiyaha guddiga nabadeynta ugaas faarax cabdi sheikh iyo suldaan xaamud oo xubin ka ah guddiga nabadeynta ayaa baaq wada jira waxa ay ugu jeediyeen ummadda soomaaliyeed dadka jaarka la ah dhinacyadan iyo hayraha samafalka inay qayb ka qaataan deminta xiisadihii soo laalaatay ee u dhexeeyey walaalahan dega deegaanka xeraale iyo gacansiinta dadkii saamaynta ku yeeshay colaadda ilaahay baa mahaddaa iska leh waxaan codsanaynaa anigoo guddiga afkiisa ku hadlaya inaanay indhaha ka qabsanin xeraale waxa yaalla inaynay indhaha ka qabsanin hadday ganacsato tahay hadday haddee ilaah idhaahdo muxuu ahayey maamul goboleed yahay meesha waxaan ogu nimid inay tahay waxaan indhaha laga qabsan karin waxaan rabnaa taageeradiina oo nooc walba leh waxaan rabnaa haddii ilaah idhaahdo muxuu ahaa afiya adin waxaan rabnaa duco haddii ilaah idhaahdo in loogu soo gurmado xeraale maatada cidlada jiifta oo qoraxda tuban oo biyola'aantu haysato in loo soo gurmado oo soomaali u soo gurmato cabdikariin axmed burxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka magaalada xeraale
wararka dibadda raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana subaxnimada saaka oo khamiis ah uu idiin hayo waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay hub cusub tijaabisay warbixin ay baahisay wakaalada wararka ee kuuriyada waqooyi ee magaceeda marka lasoo gaabiyo loo yaqaano k c n a ayaa faahfaahin kooban bixisay balse waxa ay sheegtay in hubkan cusub ay ku xihan yihiin madaxyo gantaalo oo awood badan leh arrintan ayaa waxa ay noqonaysaa markii koowaad ee si rasmi ah loo shaaciyo gantaal la tijaabiyey tan iyo markii uu is-afgarad la'aan ku dhammaaday wadahadalladii ay yeesheen hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon un iyo hogaamiyaha dowladda maraykanka donald trump kuuriyada waqooyi ayaa sidan oo kale waxa ay samaysay sanadkii hore dadka arrimahan indhaindheeyana waxa ay u arkaan in ay tahay isku day ay kuuriyada waqooyi ku doonayso in ay cadaadis ku saarto dowladda maraykanka toddobaadkii hore kim waxa uu sheegay in trump looga baahan yahay in uu wanaajiyo qaabka uu arrinta u wajahayo si ay wadahadalladu u sii socdaan kadib markii uu isfaham la'aan uu ku soo dhammaaday shirkii ay bishii febraayo yeesheen sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi k c n a tijaabadan u dambaysay waxaa kormeeray oo indhihiisa kula socday hogaamiyaha dalka maraykanka kim laftiisa hubkan ayaa ahaa nooc gaar ah oo la hegi karo sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee k c n a waxa ayna intaasi ku sii dartay in tijaabadan lagu sameeyey noocyo kala duwan oo lagu beegsanayo bartilmaameedyo kala duwan kiim waxa uu sheegay in horumarkani uu yahay mid miisaan u soo kordhinaya awoodda difaaca ciidanka ummadda faahfaahin kale lagama bixin oo xataa lama sheegin in uu gantaal ahaa balse ereyga xeeladaysani oo loo isticmaalay hubkan la tijaabiyey ayaa waxa uu tilmaamayaa in uu yahay hub riddo gaaban isla markaasna uusan u muuqan in uu yahay gantaallada riddada dheer ee afka qaraad lagu yidhaahdo balastic kuwaas oo maraykanku u arko in ay halis ku yihiin sawirro dhanka satalaydka ah oo laga qaaday goobta ugu weyn ee hubka nucleerka ah ee kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu muujinayaa in dhaqdhaqaaq uu ka jiro kuwaas oo tilmaamaya in dadku uu shucaac u beddelayo shidaalka bambada loo adeegsado sanadkii horena hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa waxa uu sheegay in uu dalkiisu joojinayo tijaabinta gantaallada qaaradaha isaga kala goosha maadaama maadaama aada loo hubiyey awoodda nucleerka ee pyongyang dalkaasi ayaa sheegay in uu sameeyey bam nucleyer oo yar kaas oo gelaya gantaallada riddada dheer iyo gantaallada kale ee balastiga loo yaqaan ee u muuqda in uu gaari karo gudaha dalka maraykanka warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii uu sheego waxa ay dib uga daalacan karaan bogga aynu ku leenahay internetka ciwaankeennuna waa raadiyo muqdisho dotnet farsamada waa cabdisalaan mukhtaar khamiis wanaagsan nabadgelyo